iyadoo bulshada ku nool somalilan sanooyinkii ugu dambeeyey ay daashadeen dagaallo sokeeye kuwaasoo ka dhashay barakac lixaad leh ayaa haddana bulshada ku dhaqan magaalada burco ee ka mida dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan waxay cabasho xooggan ka muujinayaan burburka waddooyinka magaaladaasi dadkan ayaa waxa ay sheegeen in waddada muhiimka ah ee magaalada burco ay tahay mid burbursan taas oo ay u sii dheer tahay in qashinka lagu daadiyo halkani waa waddada hodan qaylo ee magaalada burco wadadan dhibaato badan iyo caqabado badan baa ka taagan horta waxaa xusid mudan qof kasta oo heer burca oo dhinta waddadana la mariya jinaasooyinkaa la mariyaa qashin badan baa waxaweye hareeraheeda buuxo markaad xagga hore la tago waxa weye markaa waddadani dayactir fara badan bay u baahan tahay laakiin waddadan arad badan baa ka jira waxqabad bay u baahan tahay waa baaba aweeye saddex kuratigood baa waxa weeye mara meydkaa la mariyaa midi waxa weeye istaraatiijisa weeye waxa weye aad loo adeegsado waxa ay tilmaameen in canshuuro laga qaado dadka saasoo ay tahayna aan waxba lagu qaban bulshada lacagaha laga qaadana guryo lagu dhisto dayac fara badan keliya xanuun midhan tigaha ka shaqeeya dhinac kasta ay tahayna way wada burbursan tahay waddada hodan qaylo ka daranta tigaan wadanaa cashuur baana laga qaadaa waxba yaraatee lagu soo celiya haba yaraatee ma jiraan maalin walba cashuur baana la weydiiyaa guryaha iyaga waxa weye albaabada lagala baxaya oo la odhanaya cashuurtii keena maalin walba waxa weye nin baa lacag la goosanaya oo la tegaya lacagtayada haddii guryo kale lagu dhisanayo oo maalin walba la loodhanaya saddex bilyan baa ninkaa lagu leeyahay kan kalea lagu leeyahay waxa weeyaan maanta laga bilaabo way wax loola ku qaa marka taa laga yimaado dadweynaha reer burca ayaa muddooyinkii dambe waxay aad uga cabanayeen waddaxumo ka jirta magaalada ayagoo horay warbaahinta ula hadlay ayaa waxa ay qandaraasyada ay qaateen shirkadaha ka shaqeeya dhismaha waddooyinka ku eedeeyeen inay qiyaameeyeen qaabdhismeedka waddooyinka mas-uuliyiinta maamulkanna ugu baaqay haddaanay la xisaabtamin shirkadahan ay kursiga isaga degaan